weerar lagu dilay askari yahuudi ah ayaa ka dhacay daanta galbeed iyadoona maamulka yahuudda uu soo gabagabeeyey howlgalkii uu ka waday magaalada aljiniin idaacadda maamulka yahuud ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada gumaysiga ay gebi ahaanba isaga baxeen howlgalkii aljiniin ee ka dhacayay daanta galbeed halkaasoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay duulaan ballaaran ku hayeen ciidamada ixtilaalka af ayaan u hadlay ciidamada maamulka yahuud ayaa shaaca ka qaaday in si rasmi ah u soo gabagabeeyeen howlgalkii labada maalmood qaatay oo ay ka wadeen magaalada aljiniin dhammaan ciidamada ammaanka ee ku sugnaa magaalada aljiniin way isaga baxeen kadib markii ay burburiyeen kumanaan qalabka dagaalka ah oo ay ku jiraan miinooyin hub iyo kaydad rasaas ah ayuu hadalkiisa sii raaciyey kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa iska caabin adag kala hortagay ciidamada yahuudda iyagoona gubay tiro gaadiid ah saacadii lasoo dhaafay waxay muqaawamadu weerar kamiinaa la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidanka yahuudda iyagoona dilay hal askari mid kalena dhaawacay muuqaalo la baahiyey ayaa muujinaya gaadiidka gaashaamane ciidamada yahuudda oo isaga baxaya magaalada aljiniin waxaana weerarka kamiinka ah ku bilowday qarax xoogan oo lala beegsanayo kolonyada mid ka mid ah gaadiidka gaashaaman ayuuna haleelay qaraxa guutooyinka al-qasaam oo ah garabka milatari ee ururka xamaas ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay iska hor imaad xoogan gudaha aljiniin kula galeen ciidamada yahuudda ayna gaarsiiyeen khasaare nafeed iyo tiro gaadiid ah sidoo kale waxay sheegeen inay la beegsadeen qaraxii xoogan markii ay ku fashilmeen weerarkii ay yahuudda ku qaadeen magaalada ayay bilaabeen inay duqeymo bahalnimo ah ka geystaan xaafadaha aljiniin kuwaasoo lasoo warinayo inay geysteen waxyeelo kala duwan wariyaal ku sugan magaalada aljiniin ayaa sheegay in tiradada falastiiniyiin ah ay ku dhaawacmeen duqeymo ay diyaaradaha gumaysiga ka fuliyeen xaafada ka tirsan magaalada mid ka mid a duqeymaha yahuudda ayaana beegsatay qubuuro ku yaala bariga aljiniin wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa shaacisay inuu kordhay khasaaraha ka dhashay weeraradii ay yahuudda kusoo qaadeen magaalada waxaana tira dadka shuhadada ay gaartay labaiyo toban ruux kadib markii meydka wiil dhalinyaro ah laga helay wadda ku taala xaafadda xayfa ee magaalada aljiniin sidoo kale waxaa weeraradan ku dhaawacmay boqol toban iyo toddoba ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasoo labiyo toban ka mid ah xaaladoodu liidato waxaana intaa dheer oo muddada uu howlgalkan socday ciidamada gumaysiga ay qafasheen boqol iyo labaatan ruux ka mid ahaa dadkii muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada weerarkan ayaa ahaa kii ugu xumaa oo yahuudda kusoo qaadaan magaalada aljiniin oo dhacda daanta galbeed waxaana marka laga yimaado magaalada kooxaha muqaawamada weeraro argudasho ah ka fuliyeen magaalada tal aviv ee caasimada ka dhigteen yahuudda halkaasoo lagu dhaawacay ku dhowaad toban ka mid ah dadka yahuudda ah